dhamaatanta saleman runtii hadda guddi ayaanu doornay guddigii doorashada oo saddex iyo toban xubnood ka kooban ayaanu doornay shaqadaas inay qabtaan ayagana hawshooda ayay bilaabeen shalay waxay iska doorteen gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xogeen ayay iska doorteen kabacdina waxay ku dhawaaqeen maalintii oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug la dooran lahaa haddana shaqadooda da sii wadan doonaan waa shaqa ayaga umadax banaan yihiin midaan anagu aan anagu shuqul ku leenaha maaha mar haddii guddi la magacaabo guddigaas howshiisa asaga ayaa umadax banaan laakiin waktigaas ayay qabteen oo hadda waktiga qabteen goorma ku beegan yahay shan iyo labaatanka bishan octoobar waayahay marka laga soo tago in guddigii aad magacowdeen uu go-aanka gaaray oo xilligii doorashadii iclaamiyey waxaa jirtay shalayto hole warqad ka soo baxda maxkamadda sare galmudug oo xildhibaano ay ku jiraan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkan ay ku jiraan oo looga yeeray saddexda bishan inay tagaan xarunta maxkamadda marka adinku sida u aragtaan in dacwadaas nagala gudbiyo oo aad maxkamadiina idiin yeerto sidaa la socoto annaga ma aanan ansixin sharcigii oo garsoorka ma aanan ansixin welina maqalhinba maxkamad sare iyo weli ma aanan ma aanan ma aanan ansixin oo baarlamaanku ma ansixinin hawshaasna loo qaban waxaa jirta in markii uu madaxweynihii hore iscasilay uu magacaabay maxkamadda sare guddoomiyeena u magacaabay waxaa jirta in loo soo gudbiyey baanka baarlamaankuna ay diideen oo macnaha aan weli weli macnaha loo gudbin oo weli aysan gaarin kabacdina waxaa dhacday in sidaa la socotaba madaxweynihii hore xaas la doortay madaxweynaha markii la doorta haddii maxkamad sare shaqaynayso uu magacaaban yahay halkaas ayay oo uu shaqadiisa wato isaga ayaa wax dhaarin lahaa marka sidaa la socotaba waa tii u dhaariyay guddoomiyihii baarlamaanku run ahaantii annagu de ma jirto shaqadaas qof haya oo anagu aanu xil saarnay oo sharciga ma jiro midda kale dee sidaa la socotaba dee anagu hadda wadanka madaxweyne waxaa ka ah kusimaha madaxweynaha waxaa ka ah madaxweyne ku-xigeenkii marka wax allaala iyo wixii awaamiira iyo wax allaala iyo wixii ku saabsan galmudug asaga ayaa wax laga weydiinayaa ee qof kale wax lagama weydiin karo
madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiya baarlamaanka laakiin waa ay xayiran yihin soo maha weli waa la haystaa weli afduub ayaa lagu haystaa taas ayaa cadaynaysa waxa jiro taas ayaa cadaynaysa in sharcigu aan u marnay wax walba hadee annagu dee maleeshiya beelaad oo dad haysto dee waxba anagu annagu dad hobsita mayihin annagu waxaan nahay golihii sharci dejinta xaq waxaanu leenahay sharciga inaanu ku dhaqanno xaq waxaanu leenahay inaanu sheegno wax saxda xaq waxaanu leenahay inaanu dadka la xisaabtanno ayaga ayaan nahayna annaga annaga waxaa qabada on la kulmayna ma jirto madaxweynaha hore oo soo saaray walaaba aada sheegayso haddii uu madaxweyne xataa ahaan lahaa dastuurkeena iyo xoroosaadkeena wuxuu qabaa haddii xaalad deg dega wadanka la gelinayo baarlamaanka ayaa iskale ama gelin kara ama ka saari kara marka waxaad moodaa inaysan akrinaynin mar walba dastuurka iyo xoroosaadka iyo sharciyada utaala galmudug marka waxaan dhihi lahaa sharciyada galmudug iyo halagu dhaqmo iyo xeer xoroosaadka iyo iyo dastuurka annagu sharciga qof walba oo reer galmudug sharciga ayaa ka sareeya waxaan ogolnahay anagu inaan sharciga ku dhaqano waxaan ogolnahay in sharcigan oo kula xisaabtamo waxaan ogolnahay haddii aan dembi galnay oo aan sharciga ka galnay amaba aan wax jibinay in nalaku qaado marka annagu mar walba waxaan taagannahay waxaanuna waa sharci waxaanuna waa wax dadku ay wada qorteen oo galmudug kasoo wada jeedo oo ka dhexeeya haddii asaga in lagu dhaqmaa loo baahan yaha marka wax uu hadduu madaxweyne xataa ahaan lahaa xataa xaq uma laha bal iska dhaaf hadduusan madaxweyne ahayn annagana amnigeena cid aan anagu uga baryayna ma jirto nimanka hadda maleeshiyaad horey meesha u joogay ayaa haysta maahane annaga cidna qabsan kartaa ma jirto annagu waxaanu joognaa deegaankii xildhibaan walba oo kamida galmudug wuxuu joogaa deegaankiisi wuxuu joogaa maamulku ka tirsanaa marka cid looga anjimi karo iyo cid hadda anigu aan garanayo oo orqa ku jirta ma jirto marka taas waxay u dhigantay marka in mas-uuliyiintii ay ba-aag kala xirteen hadda mas-uuliyiin aad kala xirimaysa damada jirta waa mas-uuliyiinta galmudug waa mas-uuliyiinta aan kuu sheegay madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo xoog lagu haysto mas-uuliyiintii kale annaga ah annagana dee waa annaga kula hadlayno xorriyadaho magaaladani marayno ka shaahiyeynin marka mas-uuliyiin kale ma jirto sharciga in ayaa lagu diray sharcigaas ayayna ku baxeen marka adigu hadda ha ka dhigin sharciga ha ku xadgudbin adiga dastuurka iyo xeerusaadka u yaala galmudug baarlamaankiinan galmudug xildhibaanadiinan waad kala qaybsanteen oo laba garab aa u kala jabteen oo qaarna waxay taageertiin madaxweynaha xaaf qaarna waxay taageertiin madaxweyne ku-xigeenka guddoomiya baarlamaanka arrintan xal mau noqonaysaa aayaha galmudug
sideeda horta baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay siddeetan iyo sagaal baarlamaanka galmudug laba qof waxay ku maqan tahay dibadda waxaa jooga siddeetan iyo toddoba qof annagu konton iyo shan ayaanu sheegnay inaanu ahayn waxaan diyaarunahay inaan qof qof xataa u tirno waxaan diyaarunahay inaad kala xisaabto waxaan diyaarunahay qaxoodadeed ayaa ku shaqeeyaa baarlamaanku marka haddii labaatan qof ama dad taageerayaala oo ama u raacay si kale annagu de taas kama hadli karno laakiin waxaan ku shaqaynaynaa waa sharci sharci ayaana marnay sharciga ayaana haynaa qof walbana waa cadaynaynaa oo aan diyaaraan unahay inaad kula xisaabtano haddii aan dembi galnay oo aan dembi galmudug ka galnay iyo shacabka galmudug oo aana sharci marina sharciga inaga ku qaada ayaan diyaarunahay
waayahay hadda waxaad qaabeynaysaan garabkiinan doorasho inaad qabataan oo madaxweyne cusub oo galmudug aad doorataan marka ma idiin saamaxayaa duruufta iyo xaaladda magaalada cadaad inaad madaxweyne ku doorataan waa noo saamaxaysa annagaba haddaba sheerkeenaan wadanaa baarlamaanku shaqadiisa ayuu wataa howlihiisa ayuu wataa waana dooranaynaa waxaan ku dooranaynaa magaalada cadaadaan ku dooranaynaa ciidamadnada amnigaana ka shaqeynaya amniga annaga hawsheena waa wadanaynaa laakiin dee annagu mar walba waxaa la diidan yahay oo ah inaad fahamto waxa weeye annagu ma dooneyno in hal xabad iyo hal qof ay ka dhacdo magaaladan qofkii xabad ridaya waxaan rabnaa inay dadka iyo caalamkuba arkaan oo wax ku raadinaya hogaamiye kooxeed marka annagu mar walba waxaanu iska waardiinaynaa inaa intaasoo kaloo nabadgeliya daraa ay ka dhacdo deegaanka waayo annaga mas-uuliyiin u ah marka qofkii dee wadana waa la arki doonaa oo xabad iyo iyo wada iyo sharci daro waayahay galmudug oo gobol iyo bar ka kooban hadda ayay u kala qaybsan tahay laba dhinac oo ay laba madaxweyne leedahay marka haddii aad madaxweyne kala doorataan arrinta waxay muuqanaysaa saddex madaxweyne in maamulka uu yeesho
horta waa waa wa waa waxaa loo baahan yahay inaad inaad marka hore aad ka hadasho waxa waxa oo muhiimadda adiga galmudug waxa waxa ay ka kooban tahay iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo laguma weydiinin inaad uga hadasho sidaas ma ahan galmudug waa maamul waa dowlad goboleed laba gobol uu ka kooban yahay labadaas gobol weeye wax kala qaybsana ma jiraan galmudug insha allahu tacaala kolleyto madaxweyne waa dhisi doonaa dadka naga maqana oo maamulkaas ka maqana wadahadal ayaanu la geli doonaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan inaan soo dhaweyno waayahay su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya xildhibaan waxay tahay mar haddii aad hadda samaynaysaan arrin masiiri ah oo aad madaxweyne dooranaysaan ma jirtaa in ay idinka warqabto dowladda dhexe ama taageero ka haystaan
annaga dowladda dhexe ilaa hadda nooma imaanin dowladda dhexe ayada ayaa dowladda ay hoos tagaan maamul goboleedyada dhan ayaga ay hoos tagaan xaq waxay ulahayd inay timaado oo ay halkan timaado oo ay ogaato dhabta waxa ka jiro markaas ayagay u taalla annagu dowladda dhexe waxma yeerino laakiin waxaan nahay maamul hoos tago marka waxay ogaan lahaayeen iyo shaqadii ay qaban lahaayeen iyo dadka ay soo dirsan lahaayeen bawaata garoonka la xirtay sidaa la hadligeed dee dowladdu ayadaa iskale annagu shaqo kuma lihin annagu dowlad taageerayaal uma lihin maamul madax banaan baan nahay laakiin waxaa waa waxaan nahay maamul hoostaga oo la shaqeeya sharcigeenna iyo dastuurkeenna ayaa qabana inaan hoos tagno haddaanaan dowladda hoostagin dee maamul marka ayaga ayaa laga shaqadaas iskale annagu ma lihin